halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indho qarsho ayaa sheegay in ciidamo dhan shan boqol iyo toddobaatan oo ah guutada kumaandoosta ee danaba ay dowladda maraykanku u tababarayso soomaaliya sanadkan waxa uu sheegay in durbaha la tababaray unugii ugu horreeyey oo dhan boqol iyo konton askari tababarka unuga labaadna haatan uu socdo waraysi gaara oo uu siiyey v o eda waxaa la yeeshay haruun macruuf
batalion waaye tirada bartilmaameedku waa shan boqol iyo toddobaatan oo iskugu jira saddex xorimood iyo taliskii amase maamulkii taliskaas horimahaas maamuli lahaa iyo hori qaybihii kale ee kooxo kale oo waxay leeyihiin kooxaha hogaaminta iyo noocaasa laakiin tirada guud waa shan boqol iyo toddobaatan qof
waa garta marka yaa tababaraya sidee loo tababaraya
ilaa iyo hadda dawladda soomaaliyeed ayaa ah yani hori ciidankaas ama horinta hadda diyaarsan horinta kalena waa kusoo xigtaa dawladda soomaaliyeed baa bixisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baa bixiya marka laga fiiro dadkii hubkii uniformkii raashinkii wax walba umada dawladda soomaaliyeed baa bixisa laakiin waxaa xusid mudan in ay dawladda maraykanku markasta ahayd waxa uu dawladda ugu weyn ee suboorti garaysaa ama dhistaa ama qalabaysaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayada ayaana tababarka iyo hadda mustaqbalka dambaba hormood ka ah mataqaanaa waxalla wixii qalab iyo ay u baahan yihiin waa garta marka maxay bal tababarkay qaadanayaan wax iga sheeg ciidankan commandoska sidiisaba waa ciidan waa ciidan la yidhaahdo waxaa la ciidanka iskusankaa baa la yidhahda oo fuliya dagaalada aan ahayn kuwa conventionalka ah haddii loo baahdan conventionalka fuliya yani conventional waxa waaye yani ciidan ciidan ka hor yimid oo dagaalada waaweynka laakiin muhiimada ugu waaweyn waa ciidamada sameeya dagaalada yararka ee loogu talagalay operationada ah maxaan ku idhahdaa lagu talagalay in aan meelo aan laga filayn in markasta la geeyo ama barshid lagu geeyo ama baawur lagu geeyo hawl degdega ee muhiima kasoo qabta marka dagaalka noocaasay fuliyaan waxay ka fuliyaan magaalooyinka waxay ka fuliyaan miyiga meel kasta ee loo baahdo marka waxaa loo tababaraa si khaasa oo ah sidii ama magaalada loogu dagaalami lahaa ama meesha jangalka loogu dagaalami lahaa ama buuraaley nooc kastaba noqotaba dagaal noocaasa loo tababaraa ama meel biyo leh nooc kastaba dagaalka noocaasa loo tababaraa marka waxaa la dhihi karaa waa special special maxaan ku leha units oo ciidamo kasta ay leeyihiin ciidanka soomaaliduna weligiis waa lahaan jiray ciidanka commandoska oo aan malaynayo inaad wax ka ogaan jirto waxaad ii sheegtaa marka goorta tababarkani uu soo dhammaanayo
tababarkani muddo dheer buu qaadan doonaa maxaa yeelay hadda hal horin baa diyaara horintii saddex horimood iyo taliskii baa dhiman marka ururkani qiyaastii time badan oo aan waktigaas hadda ku dhigi karin buu tababarkiisu qaadanaya maxaa yeelay tababarku waa yaqaan waa aqoon aqoontuna ma joogsato marka wuu socon doonaa muddo dheer buu socon doonaa daala waa garta waxaad marka ii faahfaahaysaa lugta iyo doorka maraykanka ay ku leeyihiin tababarka iyo qalabeynta ciidanka ciidanka maraykanku sidaa og tahay ayaga ah dawladda koowaad ee ciidanka soomaaliyeed taageerta wax kasta ee mataqaana ku saabsan maxaan ku idhahdaa waxa nonlisalka waxa la yidhaahdo dawladda maraykanka ayaa nagu taageerta guud ahaan ciidanka iyaga soomaaliyeed ciidankan commandosku wuxuu uga duwan yahay oo qaabkaas uga duwan yahay waxaan ugu talagalnay in la abuuro ciidan nation oo ah yani ciidan soomaaliyed oo characterkii lagu lagu aqoon jiray leh oo ummadda soomaaliyeed u dhan tahay marka unitkan ama commandoska leedaha laga bilaabay ciidamadan commandoska waxaa laga keenay rijimo rijimo badan oo kala gedisan baa laga keenay marka kaasa waxaa la rabaa inuu noqdo saldhigga as-aaska dhismaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saasaa saldhigiisu yahay saasayna maraykanku ay rabaan inay u qalabeeyaan una dhisaan kana taageeraan dawladda soomaaliya inay hesho ciidan soomaaliyeed oo la dhihi karo ciidan dawladda federaalka ay leedahay soomaaliduna ay u dhan tahay waa ka sokow ciidamadan danab dhismihii kale ee ciidanka qaranka soomaaliyeed halkuu maraya ciidanka qaranka soomaaliyeed dhismihiisa kale meel aada iyo aada u heer sarraysuu maraya in la dhiso aas-aaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saldhiggii in loo sameeyo farsamo yaqaanadii loo sameeyo nidaamkii dhismaha ciidanka isku xirka ilaa iyo talis guud ilaa iyo heer qeyb ilaa iyo mataqaanaa uu isku xirmo communicationkii uu yeesho institutionkii oo dhan dhiso waxaan ku dhihi karaa maanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii laga loo fiiriyo qaab dhismeedka wuu dhismay institution ahaan wuu dhismay markan buu wuxuu diyaar u yahay inuu marka helo qalabayntii uu u baahnaa iyo wax alla wixii qalab kale ha noqdo ama ha noqdo ama hub ha noqdo ama dhar ha noqdo ama hub ha ama rasaas ha noqdo ama transport ha noqde hadduu helo ciidanka xooga jisal muddo yar oo intaas qalabkaas wixii cusub uu ku tababarto keliya ka hartay laakiin dhismihiis meel aada iyo aada u heer sarreey buu maraya
weeraradii aad ku bilowdeen al-shabaab sanadkan horaantiisii way hakadeen arrintaasi ma qorsho xumay ka timid mise amison baan doonayn inay dagaalka idin idinka garab dagaalanto
arrintaasi waxyaalo badan baa u sababa runahaantii dhinaca ciidanka xoogda somali ama dawladda somaliya marnaba kama timaado anagu markasta critical baan ku nahay amison joojinta dagaalkaasi waa hakadka uu galayo maxaa yeelay uma aragno wax fiican laakiin amison markaad aragtid waa dawlad fara badan bay iskaga timid hal meel amarka ma qaadato mushkilado fara badan oo challenge fara badan oo kala gedisan bay qabtaa arrimahaasa waxay keenayeen markasta hakada inuu galo specially waxay mar kasta ka qayliyaan markaynu weydiino o niraano maxaa loo joojiyey waxay leeyihiin problemkii waa dhanka logisticada logisticadii baa mataqaanaa aan lagu filaan karin kaasi waxa uu ah taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe oo u warramaya harun macruuf oo washington jooga